duhur wanaagsan khiyaartan dhegeysataa halkani waa raadiyaha dalsan ee muqdisho kuna soo dhawaada akhbaaraadka duhur maanta adiinana kuwooda ugu waaweyn
qodobada aada warka ku dhagaysan doontaan hadduu ay barhali ka noqdana waxaa ka mid ah ganacsa ganacsatada suuqa weyn ee bakaaraha oo maanta dhigay dibaxbaxyo ay kaga soo horjeedaan lacaga sharci darra oo laga qaado
madaxweynaha soomaaliya oo sheegay in dowladda etoobiya ay la heshiinayaan haddii ay ka laabato damacaayada badda soomaaliya
howlgallo ballaaran oo ka socda deegaano iyo degmooyin ka tirsan maamulka hirshabeelle taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo la kulmay taliyaha ciidanka militariga ee dalka uganda
abwaan soomaaliyeed oo soo bandhigay buug uu kaga qoray xaaladda somalilan oo lagu xidhay hargeysa
abiy axmed oo wax laga weydiinayo arrimo ku aadan damaca uu ku doonayo badda soomaaliya akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mida dhagaystayaal boqorka ingiriiska oo laga helay nuuc ka mid ah cudurka halista ah ee kansarka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
mar kale isku soo noqosho wanaagsan dhagaystayaal waa maalinimo talaadaha taariikhduna waxay ku aastaysan tahay lixda bisha koowaad sanada laba kun labaatan iyo afar waxaadna kusoo dhawaataan warkii aada maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan aynu ku bilownay wararkeena ganacsatada suuqa weyn ee bakaaraha ayaa maanta waxay dhigeen dibadbaxyo ay kaga soo horjeedaan lacaga ay sheegeen inay yihiin kuwo sharci dara ah oo laga qaadayo waryahayaga maryan ladana xuseen ayaa warbixinta warkan ku eegeyso
ganacsatadu suuqii way xidheen way cabanayaan waxaana loo soo diray niman dhallinyaraa oo jawaanno qunfullo ku wata qunfulladaas markay baqaarada ku wada xidhaan haddana way doontaan
halkan oo ah suuqa weyn ee bakaaraha waxaa saaka ka jira isku soo bax markaasi ay isku soo baxeen dhammaan ganacsatada waaweyn kuwaasoo ka cabanaya in markaasi laga qaado lacaga aan sharci ahayn islamarkaana ka baxsan canshuurta caadiga ay bixiyaan waxaa dhammaanba xidhan albaabada waaweyn ee ganacsatada iyagoo markaasi isku soo baxyo waaweyn oo socoda ka dhigaya dhammaan suuqa weyn ee bakaaraha waxay sheegeen ganacsatadu in markaasi laga qaado lacago islamarkaana ay u imaadaan dhallinyaro aysan aqoon meelay ka imaadeen oo qufullo wata ayagoo markaasi xidhaya goobaha ganacsiga dowladda federaalka soomaaliya oo ugu horreeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya guddoomiyaha gobolka banaadir hay-adaha maaliyadda ayay u direen fariin in markaasi arrintaani lasoo farageliyo waxna laga qabto waxay sheegeen ganacsatadu inay bixiyaan lacago sharciya islamarkaana ay sharciga dowladda waafaqsan yihiin balse tan aysan aqoon meel ay ka socoto
arrintaas arrin canshuur aan u aqoonsannahay maahan waa ka cabanaynaa annagu waxaan leennahay rugta ganacsiga soomaaliyeed ayaa hay-addii lacag qaadayso wax cusub la timaadaaho la xaajootaa rugtu waxayna tidhaahdaa annaga agteenna wax ka ah rugta ganacsiga soomaaliyeed ayaa annaga noo ah maamulkii ganacsiga waxaan u aragnaa lacagtaasna laka qaadaa midaan canshuur ahayn oo gacantogaalaysiya oo gujo kumaal ah ma oggolin lacagtaas canshuurahana laku leeyahay waa naqaanaa canshuur bixiyayaal baan nahay canshuur bixiyayaal baan nahay canshuur diidayaal ma nihin waan bixinnaa canshuurta dawladda waa oggolnahay laakiin waxa saa'idkii nagu ahoo xaqdarrada nagu ahaan diidannahay ganacsatadu suuqii way xidheen way cabanayaan waxaana loo soo diray niman dhallinyaraa oo jawaanno qunfullo ku wata qunfulladaas markay baqaarada ku wada xidhaan haddana way doontaan arrintaa nama qabato karaamadii ganacsatada maahan ganacsataduna meeqaam iyo sharaf ay leedaha waa hantidii iyo brobertigii dawladda iyo dadkaba lahaa shati shatigiina waan siinay oo shuruud ay leeyihiin baqaaradaani waa jamlo warata ma ahan niman marka waxaan yimid warata ayaa nahay oo qufullasita oo le gobolkan ka soconnaa ayaa suuqa waalaku hayo oo dadkii ka qadaanqadinaaya irdaha oo qofkii baqaarkiisii qunful la saaraya oo aan u arkayn inay sharci darro tahay waxaana muwaadiniin soomaaliyeed ayaan nahay xaq waxaan u leenahay mataqaan inaan canshuur bixiyaanaan nahay waxaan kaloo nahay mataqaanaa deeq bixiyaalaan nahay waxaan dhisnaa waddooyinkaan dhisnaa abaarahan ka qayb qaadannaa oo masiibooyinku markay dhacaan wax badan ayaan mataqaanaa dalka u qabannaa baabuur kasta oo rarka nooga soo qaada dekedda waxaan ku bixinnaa konton dollar oo waddooyinka lagu dhiso dadka mataqaanaa ganacsata ayaan nahay dalkooda jecel dowladdoodana jecel ayaan nahay laakiin waxaad mooddaa in midka badbadisa oo sharci darraa nala dul saarayo laleeyaha bil walba lacag joogtaha laynka rabaa lacagtaas oon u aragno inay sharci darro tahay qasnadda dawladdana mataqaanaa waxaan ku dhacayn waxaa ay tahay mataqaanaa musuq maasuq ayaan mataqaanaa ay noqon kartaa waxaa dhacday in shalay suuqa lasoo weeraray oo maaliyad aan munaasib ahayn lala- lala lala soo aaday in dad qunfullo wata ay yimaadeen in ganacsadii qaar la handado la xiray in suuqii la fowdeeyey annagu waxaan nahay canshuur bixiyaal dowladda soomaaliya hoos jooga sida sharcigaana mara importi exportay wax ay soo dejiyaan canshuurtooda maaliyaddooda dhiiba shatii gobolka banaadirna haysta nama qabato munaasibna maahan wax aan laysla ogeyn iyo canshuuro warata in nala ka qaado oo nala soo weeraro oo suuqi nala ka xidho een- een deg- een gobol hadday tahay degmo cid walba oo wax ka qaban karta inay wax ka qabataan u baahanno wiil yar oo socda oo ul wata iyo qori munisiibiya ah warqad kuu wadan dukaankaaga qufulanaya xaq kugu lahayn aad awoodid inaad iska dhiciso laakiin aad xurmaynayso dawladda dawladdii ay ku leedahay maaragtay wiilkaana waxaan siiyey waxaan siiyey shati uu lacag kaaga aruur warqad uu lacag kaaga aruursado oo aan ahayn xaq waxaan doonaynaa cid walba oo u taagan ummaddan inay ilaaliso
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ka hadlayay munaasabad markaasi ka dhacday madaxtooyada dalka ayaa ka hadlay arrimo badan oo markaasi ay ka mid yihiin arinta itoobiya ee damaca badda iyo dhulka soomaaliyeed madaxweynaha oo arrinkani ku dheeraaday ayaa sheegay in itoobiya ay wadahadal furan karaan haddii ay ka laabato damaca markaasi guracan ay ku doonayso badda soomaaliyeed ayna dowladda soomaaliya iyo shacabkeeda aqbali karin sandulle iyo madax ku istaag
waa inaan badda aan aan gaarnaa oo aan meelaan ka gaarnaynaa su-aasha etoobiya badda ma soo gaaraysaa ma aha see waay see ku soo gaaray waay dhulka soomaaliya jamhuuriyadda federaalka soomaaliya may nus inta goosatay leedahay badda saasaan ku soo gaaraya maya maya lix iyo toban wadan mise toddoba iyo toban wadan oo qaaradda afrika ku yaallo ayaan bad lahayn haddana badeecaddeedu dhan baday ka soo degtaa waxay dhoofinayaan oo dhanna baday ka dhoofiyaan dalalka deriska la ah ee badda ka xiga ayay la leeyihiin dhulkooda ma haweystaan qaaraan ka goosanaynaa ma dhahaan etoobiya waxaan leenahay damaca dhulkan qaar goosanaya ka imaw maalintaad ka timaado waxa ka soo haro dhan waa ka wada hadlaynaa waana ka heshiinaynaa inaan ka heshiinaynana waa hubnaa laakiin faraqan ka haystaa iyo faraqa iiddaa heshiis heshiis kama dhex dhasho meeshaas heshiis kama dhex dhasho war horta faraqa bal iiddaa ee aan kabacdi aan aan aan aan isla warannay aan hadalnay maya anoo faraqa ku haysto ila hadal nin faraqiisa la haysto muxuu muxuu muxuu hadlayaa dowladda etoobiya waxaan leenahay faraqa noo daaya dadka reer etoobiya shacabka etoobiya qowmiyadaha kala duwan ee etoobiya ku dhaqan oo dhan wax xumaana iyo xaasidnimoa iyo xiqdoon u qabnaa haba yaraatee ma jirto dadkoodana dadkaayna dhib uma qabaan nidaamka dowliga dowladdoodiyaa taxadiyo hayso oo tacaddi ku jirto dowladdoodiyaa dhaqan dowladnimo iyo dhaqan derisnimo ka baxday oo aan hayin wax kale ma dhahayno ku soo noqo dhaqanka suuban ee adduunka ku mucaamilo iyo deris wanaagga adduunka uu ku derisu ku ku dego ku soo noqo markaasaa wadahadal ka dambeeya laakiin inta xabadaan madaxa kaaga hayaa maya ila hadal maya xabadaan kaa qaadi maaya ila hadal anoo bastoorad saas madaxa kaaga hayo xikmad kuma salaysnaan u malayna intaas dhaqanna uma aha soomaalidu waxaas inay aqbasho sidii
codkaasi waxa uu ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya dhinaca kaleetana ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed ayaa wax laga weydiinaya arrimo ku aadan damaca uu ku doonayo badda soomaaliya ra-iisul wasaaraha dalka itoobiya abiy axmed ayaa maanta waxa uu hortegay baarlamaanka dalkiisa xilli dalkaasi ay ka taagan yihiin xaalado kacsan kadib markii jabhado hubaysan ay ku kaceen nidaamka abiy axmed abiy axmed cali ayaa la weydiin doonaa su-aalo kala duwan oo dhammaantoodba khuseeya dhibaatooyinka siyaasadeed ee dalkaasi wajahayo waxaana wax laga weydiin doonaa arrimaha siyaasadda iyo colaadaha ka taagan gudaha dalka itoobiya sidoo kale waxyaabaha la weydiin doono ra-iisul wasaaraha itoobiya waxaa ka mid ah heshiiska badda ee uu la galay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyada oo la weydiin doono khilaafka soomaaliya iyo sidoo kale xaaladaha kala duwan ee khuseeya gobolka geeska afrika dalka itoobiya ayaa haatan waxaa ka taagan xaalado adag iyada oo jabhado ka mid ah markaasi jabhadaha dalka itoobiya sida oromada iyo kuwa amxaarada ay si cad ay kaga horyimaadeen damaca dowladda itoobiya ay ku wajahan badda soomaaliya ra-iisul wasaaraha itoobiya ayaa maanta lagu wadaa inuu macluumaad faahfaahsan uu ka bixiyo heshiiskii sharci darada ahaa ee nidaamkiisu uu la galay dowladda anilaade maamulka somalilan islamarkaasina dowladda federaalk ee soomaaliya ay ka hortimaaday oo ay sharci daro ku tilmaamtay
markaana ciidamada xoogga dalka oo kaashanaya ciidamada deegaanka ayaa howlgallo ka dhan ah al-shabaab ka wada deegaano ka tirsan hirshabeelle taliyaha qeybta labaatan iyo toddobaad ee ciidanka xoogga dalka faarax waasuga kooshin ayaa sheegay in howlgallo ka dhacay gobolka hiiraan al-shabaab lagu gaarsiiyey waxyeelo kala duwan sidoo kale taliyaha ayaa sheegay in howlgalladii u dambeeyay isugu jira cirka iyo dhulka ay ka fuliyeen deegaano badan oo hoos taga aadan yabaal ceel cali axmed buuq aqbale buurweyn show ilaa iyo mokeyle halkaasoo khasaare naf iyo maal leh ay ku gaarsiiyeen al-shabaab taliyaha qeybta labaatan iyo toddobaad ee ciidanka xoogga dalka korneel faarax kooshin ayaa shacabka ku nool deegaanadaasi ay howlgallada ka socdaan ugu baaqay inay garab istaagaan ciidanka xoogga dalka kaalintoodana ka qaataan
howlgalladu way socdaan ma joogsan way ka socdaan gobolka hiiraan shabeellada dhexe intaba waa ka socdaan dhinaca xeebta cadow iyo dhinacan ceel cali axmed iyo aadan yabaal ilaa bood howlgalladu waa xiriireen galbeedka gobolka hiiraan maalmahan dhowr jeer waxaa lagu gaarsiiyey cadowga khasaare aad u xoog badana lagu gaarsiiyey oo xagga cirka ah dhulkana haddaa loo diyaarsan yahay oo lagu dhaqaaqi rabo haddii ilahayd deegaanada howlgalladii ugu dambeeyey ka dhicin iyo khasaaraha argixisada la gaarsiiyey maxaa noogu sheegi kartaa dhinacan cadcaddi iyo ruunurgoodiyuna way ka dhaceen oo ka socdaan dhinacan galbeedka buqa qable iyo ilaa buurweyn ilaa show ilaa mukayle dhulkaasoo dhan dabadey dhulkaasoo dhan waa ka dhaceen howlgallaa ka dhacay marka cadowgu aadaa loo sii wiiqowhaa waana daba joognaa insha allaahu dhammaanna reer hirshabeelle iyo nimanka la yidhaahdo xoogga dalka soomaaliyeed way dhaqaaqeen macwisleyna way dhaqaaqeen insha allahu tacaala mana ka hiri doono deegaanada ay degan yihiin annagoona ka sifeyn ma ka joogsan doono howlgalka waa wadaynaa insha allah khasaaraa loo gaarsiin maxaa noogu sheegi kartaa khasaare ma yaro hadduu cirkana yahay dhulkana yahay khasaare yar maaha khasaare yar maaha insha allah khasaare yar maaha khasaare xoog badan khasaare mid mid waa mid cirka ah oo meel naga fog ka dhaca midna waa mid annagu lugteena ku galna marka wax khasaare khasaare ma yara
dhinaca kaleetana dhegeystayaal haddii aanu fiirino taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa la kulmay dhigiisa dalka ugandha iyaga oo ka wada hadlay arrimo guud oo ku aadan xaaladda gobolka dagaalada ka dhan al-shabaab haddaba warbixinta warkan waxaa eegaya waryahayaga saleemaan cadaala taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sareykaas ibraahim sheekh waxiidiin oo ku sugan dalka uganda ayaa kulan la qaaday taliyaha dhigiisa ah ciidamada milatariga uganda jenaraal wilson mabadi labada taliye ayaa waxa ay ka wada hadleen iskaashiga iyo xoojinta wadashaqeynta labada dal iyadoo ay dowladda uganda ay ballan qaaday in soomaaliya ay garab militari ka siin doonto dagaalka ka dhanka ah dagalameesha al-shabaab oo ay dowladdu waqti xaadirkan ay gula jirto dhankiisa daliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ibraahim sheekh muxiidiin ayaa booqday guriyada difaaca qaranka uganda oo si weyn loogu soo dhaweeyey waxaana uu la kulmay saraakiisha militariga dalkaasi labada daliye ee uganda iyo soomaaliya ayaana waxay ka hadleen arrimo badan oo la xiriira arrimaha geeska iyo sidoo kale dagaalka ka dhanka ah dagalameesha al-shabaab
aad baad umahadsan tahay wariye salebaan cadaala guud ahaana intaas ayaanu kusoo gabagabeynaynaa dhageystayaal warkii duhur aad kala socoteen idaacadda dalsan wararkan iyo wixii kale kusoo kordha waxaad kula socon doontiin wararkeena dambe inshaalla
wararka adla haysaa hobsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel